ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
dhibka intaas la eg daawo xoolaa la siiyey ma ma keeni karto dadku way yaqaanaan macnaha dadka oo xoolaha hilibkooda ama caanahooda isticmaalaya way yaqaanaan neefka daawada la siiyey ama la dhibeeyey oo kaleeto hadda tanoo kale dhibay ka imaan karta haddii la dhibeeyey oo weliba waayadan dambe waxaa la isticmaalaa dhib aan ahayn tii loogu talagalay xoolaha oo sun oo loogu talagalay geedaha cayayaankooda in lagu sameeya ayaa waayadan dambe xoolaha u isticmaalaa remiyu way noqon kartaa in xoolo suntaas la mariyey kadib la qalay halkaas ay suntii kasoo gaartay way noqon laakiin injectionka xoogaa intaasoo safmareen ah dadka sida aan maqlay ilaa afartan qof miyaa la igu sheegay awooddaas marka injection haddii hor neefka la duro oo ama ogos lagu duro ama sharoobo la siiyo ama midda maqaarka hoosteeda lagu duro ivametinta layidhaha lagu duro inta badan kiiskaas awooddaas leh ma keeni karaan taas waa laga yaabaa inay side effecti side effecti oo gadaal ka yimaada daawooyinkaasu gadaal ka yimaada macnaha qofkoo kansar muddo dambe ou helo qofkoo deebshiidku ka xumaado qofkoo neersuhu ka xumaado laakiin ma dhowa oo wax jiitamaya waxaan u arkaa aniga marka nidaamkan waxaan u arkaa horta sumow meesha kama marna sumowgaasna laba meelood oo ka imaan karaa weligeed way dhici jirtay dad reermiyi ah oo ku shirooba caano oo ka yimaada maska hay waxa soo jireenay weligeed ahaa jirtay in masku caanaha wuu galaa wuu ku dhex dabaashaa markuu ku dhex dabaashana dabcan sun iyo waxbuu ku reebaa weligeed wax dhici jiray wa waa la dhihi karaa in caanahaas mas oo kusoo maaragtay kusoo dabaashay ama kusoo xunqaacay suntiisa qodobka kalete oo aniga aan u badinayaan kuu sheegaa marka qiimihiga waxay isticmaalaan dhibka xoolaha la mariya ayay waxay u isticmaalaan caagaga biyaha lagu shubtay caagaas biyaha lagu shubtay oo macnaha sun loo isticmaalo xoolihii lagu sameeyey lagu dhibeeyey oo dhibtii lagula fifirniyey oo meel la dhigay in loo isticmaalay caano ama biyo moos kalena hadda sumowgan aan aniga ka maqlay xanan buuro wuxuu boqolkiiba sagaashan iyo shan u badan yahay caano sababtaa hilibka hadduu sumoobo dabou soo maraa hilibka cuntada dabka soo marta capacitygaas awooddaas ay wax ku dilayso intaasoo qofood oo macnaha ma lahaanayso caanaha laakiin dab soo maraan caano dhaay ah caano suuso ah toosaa loo cadaa marka aniga ka dhaktar xanaanada xoola ahaan waxa waaye waxaan qabaa caanahaasu caano inay dadkaas ku soomaeen caanahaas mid sun inay soo mareen ama sunnas ha ahaato ama sun si indirecti ugu timid oo dhibka ha ahaato tusaale ahaan middan aad sheegtay oo geedaha loogu talagalay ee dadka hadda reer miyigu ay u isticmaalaan xoolaha tankeeda ama sida ay wax u dhibaatayso ka warran iyada
sunta loogu talagalay dhirta ee ay hadda reer miyigu u isticmaalaan xoolaha wax badanaan kala dagaalanay wax badanaan ka wacyigelinay dhibaato aada iyo aada u fara badan ayay leedahay oo weliba laba dhibaato ah neefkana dhibaatay u leedahay dadkana dhibaatay u leedahay dhibaatadeeduna waa laba qaybood mid markaas la arki karo oo neefkii la mariyaa uu hore ka dhimanayo sida xoolo badan oo la mariyaba ay u baaba-een oo ilaa lixkiis aan ka hayno delgadin iyo iyadoo neefka dhibkaa la mariyey oo isagoo dhiiggiisa ay ku jirto la qalo ama caanihiisa la la cabo kadibna ay dadka sidaas ugu gudubto dadka markay u gudubtona si tartiib tartiib ah oo qofku u jihdo ama kansar ha ahaado ama neerfaa ha ahaado ama maqaarka ha ahaado oo oo cudur ah ku dhaco waxaasoo dhan waxaa keena dhibkaasaa keenta oo asal u ah ka waran qofka isaga oo xoole soo daweeyey oo kale marka uu caanihii ama weelashii gacmaha la galo khatarteeday leedahay waa waa khatarteeday leedahay waxa qofkaas isaga dhan waxa waaye contaminatada la yidhaahdaa isaga dhan waa wada jirkiisa iyo marihiisa iyo gacmihiisa iyo dhiibkiisa iyo waa wada sulaysan yahay waxaa lagu xultaabsana suntiyay qaadayaan suntaas wixii ay sii cadaan oo bilmatal hadduu caana qaybiyo kaleetana directionka caanahaasay raacayaan sababtoo ah suntaanu hal dhibic hal dhibic oo suntaan ah ayaa waxay waxyeelayn kartaa labaatan la caana ah ama toban la caana ah ama shan la caana ah hal dhib oo suntaas marka taasna waa fikirkaasna waa qabaa in qof dhib xoolo usoo isticmaalay oo faraha la galay cuntadii la cunayay iyo maxay ahayd isheeg weliba kiiskan xanin buuro aniga waxaan u badinayaa boqolkiiba sagaashiisan caano inuu ka yimid sunta calaamadeeda maxaa kamid ah matag fara badan sugan qofka oo jidkiisu qalalo qofka oo isku soo koga seedaha neerfaha waxaasoo dhanaa kamid a calaamadaha lagu garto intana haddii aan waraystay anigu way leeyihiin dadka hadeertaan meesha lagu soo sheegay Een, waaya marka sidee looga hortegi karaa way kula tahay doctor ilen waxaa looga hortegi karaa in nadaafada la xoojiyo imakal qofku dhib wuu isticmaali karaa oo lagu marsan karaa waa inuu ga- galoofis gastaa gacmaha galoofis waa inuu gastaa waa inuu weelkii uu dhibka u isticmaalay tuuraa oo gubaa ama duugaa waa inuu isdhaqaa oo oo faraha iska nadiifiyaa waxawaaye waxaa looga hortegi karaa si taxadar leh wax su- su- dawo walba oo adduun kasoo baxda waxa waxaa lagu soo dhigaa eh, eh, directionka oo loo isticmaala ayaa lagu soo dhigaa daawo kasta oo adduunka lasoo soo taas u isticmaal tan ka xiro gacmaha gasho waxa weeye eh, ha u dhawaan ilmaha ka fogey dawo walba digniina ku taala marka dadku haddii ay raacaan eh, digniinta daawadaas ay leedahay hadday raacaan waxa laabaya mala
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali uu garan karo weeye ergo ha noo soo ergooso hana naga ergooso allaha yow hayeel midda noo ergooso indhaha caalamkana atuus ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa